waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee toddobaadlaha
nabad lagu wadaago ha kuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaano wadankiinu wadankiinu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina wadankiinu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina
mar kale saaxiibayaal ismaqal wacan oo wanaagsan barnaamijkiina toddobaadkan waxaana diiradda ku saareynaa shirweynaha waxbarashada ee qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ballanqaadiyadiisii ololaha doorashada waxaa ka mid ahaa koru qaadidda waxbarashada dalka iyo in dhammaan adeegyada dowladda si siman loo gaarsiiyo dadweynaha sidoo kale madaxweynaha ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in sanadka labada kun saddex iyo labaatanka noqon doono sanadkii adeegyada dowladda la gaarsiin lahaa dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed wasiirka waxbarashada xukuumadda federaaliga ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay in shirkan lagu soo bandhigi doono daraasado iyo aqoon isweydaarsi la xiriira sidii loo tageen lahaa waxbarashada dalka iyo mustaqbalkana loo heli lahaa waxbarasho taya leh wasiirka ayaa xusay in shirkan ujeedadiisu loo qabtay ay tahay sidii la isugu fahmi lahaa caqabadaha ku gaadaaman waxbarashada dalka loona xalin lahaa ma rabo inaan aada u ag istaago intii yareedeena soo dhaaftay taariikhdeennu waa ka ballaaranta marka intaas waxaan rajaynayaa wax yar oo naga soo go-ay inay iska tahay aanan dib usii u sii milicsan oo aanan u fiirin toddoba bilood ayaa maanta iigu dhammaatay inta aan hayay xilka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare markii aan la tashaday dadkii joogay arkay duruufahooda waxa aan gartay inaan u baahannahay hiil si xaaladda waxbarashada dalkeenna aan wax ooga bedelno markaa qayladhaan ayaan dirnay waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaad tihiin intii qayladhaantaas ku soo baxday kuwo kale oo tiro badan oo duruufaha aanay u suuragelin inay halkan noogu yimaadaan oo iyagana na soo garab istaagay ayaa jiro waxbarashada xaaladda dalkeennu waa tii hadda laidiin soo ba marka aan waxbarashada ka hadlaynana ma aha buugga iyo qalinka keliya ee waxaa weeye waxa inaga maqan ee la rabay waxbarashada inay inoo samayso sidii aan ku heli lahayn oy ugu muhiimsan tahay haybta qaran ee aynu leenahay si haybaha kale oo dhan intaynu isaga baabi'inno haybtaa qaran aynu isugu nimaadno qarankeennana aynu u dhisanno dadka bini aadanka ah oo dhan waxay ka siman yihiin markay dhashaan inay dhashaan iyagoonan aqoon lahayn laakiin dadku waxay leeyihiin laba arrimood oo aad iyo aad wax ooga bedasha qofkaas aan waxba isagoon aqoonin dhashay meeshuu doono adduunkaa ku dhasho midda koowaad waxaa weeye dhaxalka looga tegay qofkaas ama hanti ha noqdo ama taariikh ha noqdo ama qiyam ha noqdo ama dhaqan ha noqdo dhaxalkii looga tegey dhaxalkaas ayaa qofkaas wax aad iyo aad u weyn ka bedelaayo xataa haddii aanu waxba baran marka su-aasha koowaad waxaa weeye aynu isweydiinayno waa maxay dhaxalka aynu jiilasheenna iyo dadkeenna oga tagnay oo marka ay soo dhashaan iyo nolosha doonayaan ay la qabsadaan ay gadaal u fiirinayaan oo ay dhahayaan waa dhaxalkii awowayaasheen iyo jiilalkii inaga soo horreeyey laakiin qof iyo qof haddaan nahay qofka adduunka horumaray jooga iyo qofka adduunka dib dhacay jooga isku mid un baan nahay un laakiin dhaxalkaana kala duwaaya waxbarashadu marka waxay ka mid tahay waxaa sameeya dhaxalka ummad ay leedahay labo qofku waxa uu helaa cid gardaadisuu helaa ha ugu horeyna waalidka ha ugu horeyna bulshada inteeda kaleeto marka su-aashu waxay tahay yaa dadkeenna iyo jiilasheenna gardaadinayo waxaan markaan dib u milicsannay aan isla garannay anigii asxaabteyda wasaaradda waxbarashada anigii iyo asxaabteyda golaha wasiirada oo uu nagu hogaamiyey ra-iisul wasaaraheenna mudane xamse cabdi barre in aynu dhaxalkaas dadkii wax ka ogaa aynu doonno waana sababta mudane madaxweyne aanu halkan ugu keenay wasiiradii hore intii aynu ka gaari karnay ee ka soo shaqeeyey waxbarashada soomaaliya waxaa kaloonu halkan isugu yeernay kuwa hadda maanta ka shaqeeya waxbarashada ama dowladda ha noqdeeno ama ha noqdeeno kuwa kale ee ahliga ah ee ama bulshadu ay leedahay ee waxbarashada ka shaqeeyo maxaa yeeley waa gardaadiyaashii caruurteenna iyo ummaddeenna iyo mustaqbalkeenna dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo daahfuray shirweynaha waxbarashada qaranka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka kaasi oo ay ka qayb galeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka gobolka banaadir xubno ka socda labada gole ee baarlamaanka bahda waxbarashada iyo xubno ka socda wakiilada beesha caalamka madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in dowladda soomaaliya qorsheynayso qaadashada ilaa iyo toban kun oo macalimiin ah si loo buuxiyo baahiyaha waxbarasho ee ka jira dalka madaxweynaha oo isdul taagay qorshaha dowladda ee baahinta adeegyada waxbarashada oo taya leh iyo xaqiijinta manhaj mid ah oo qaran oo wax lagu baro ubadka soomaaliyeed ayaa xusay in la shaqaaleysiin doono toban kun oo macalimiin soomaaliyeed si kor loogu qaado fursadaha waxbarasho ay heli karaan muwaadiniinta soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in fursadaha waxbarasho ee xilligan ay helaan dhalinyarada soomaaliyeed ay aada u hooseeyaan taasi oo caqabad ku ah dhisidda mustaqbal wanaagsan iyo xaqiijinta yolasha horumarineed ee dalka isagoo oo ka dalbaday aqoon-yahanka qurbajoogta iyo kaadirinta waxbarashada dalka in ay gacan ka geystaan hirgelinta natiijooyin waxbarasho oo dan u ah jiilka soo koraya si loo xaqiijiyo deganaansho siyaasadeed horumar dhaqan dhaqaale iyo barwaaqo baahsan oo ka hana qaada dalkeena soomaaliya wiil ama gabar aabbihii iyo hooyadii aanay weligood iskuul tegin ee haddana ama muxuu ahay aqoonta ugu sarraysa b h d-da gaara ama maxaanku rahdaa researchka cilmi baarisyada ugu waaweyn sameeya ama jaamacadaha adduunka kuwooda ugu macnaha badan ka ah macallin bare cilmi baare hooyadii iyo aabbihiina weligii iskuul ma ayan aadin ummadaha adduunku uma badna sidaa taas marka waxay tahay calaamadda aan ka qaadanayno haddii qofka soomaaliga ah fursad la siiyo inuu meesha meel ugu sarrayso uu gaari karo sidaas daraaddeed ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo saaxiibada caalamka ee nala joogahay dhammaanteed aan ku mashquulno sidii aan fursad u siin lahayn wiilka yarkaa iyo gabadha yarkaa ee soomaalida ah intaan macallinka soo ahay waxaan soo maray oo aan maanta aan ku faanayo oo jooga oo madax ah oo mas-uuliyiin ah oo aqoon-yahano waaweyn oo la yaqaano ah ilmo soomaaliyeed oo aan sinaba fursad u heli karin inaan fursad aniga iyo rag badan oo saaxiibada aan fursad siinay maanta ay talada dalka dadka haya ay ka mid yihiin dhaqaalaha dadka haya dalka maanta ay ka mid yihiin wiilashii noocaas ahay ama agoon ha ahaadeen hooyo iyo aabbo waaye ama wiil yaroo isagu isdirayay laakiin hooyoiyo aabbo dira waaye le-anna hooyadii aabbihii tobankii dollar bisha aakhirkeeda ay heli lahaayeenna ma hayan asigaa saxankiisii bariiska ahaa ayayna la tacaalayeen ay ku mashquulsanaayeen yoolalka siyaasadeenna waxbarasho dowladda haddaan nahay soomaaliya way cad yihiin kow inaan kordhinno isqorista iskoolaadka ay ardadu isqorayaan waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo agsas gaaritaan in la kordhiyo iskuulaadka tirada ardayda ah ee gelaysa waa qodobka koobaad kan labaad in la dhaqangeliyo wax manhaj habaysan oo wax lagu barto waxbarasho iska dadaal wax kuma dheelay sida bal uun ba'ta'diina dhig muxuu ahay buug xagga ka soo qaad mid kale xagga ka soo qaad maaha manhaj qaabaysan midaysan oo loogu talagalay inuu soo saaro qof soomaali ah oo toosan waa waa qodobka labaad qodobka saddexaad in la hubiyo baridda taya barid taya sara leh manhajkii waa haynaa iskuulkii waa furan yahay macallinkii waa keennay waxbarashada tayada sarada macallinkaa ka mida waan arkaynay maanta nambaradii halkaan loogu soo dhigay macalimiinteenna maanta waxbarashada ka shaqaysa inta tababaran iyo inta aan tababarayn inaan macalinka tababarno oo aaliyaadkii oo wax ku fududayn lahaana loo helo intii suurtagal ahe loo heli karo maanta maadooyinka ugu waaweyn iyo waxyaabaha tacliinta laga tixgelay waa technologyga educational technology in si casriga ardayga wax loo fahamsiiyo fudud saacadaha uu haystaa wax badanaa lagu fahamsiin karaa marka technologyga la isticmaalo technologyga waxbarashada waa midkan ka hadlaayo midkii kale ee naloo sheegay ee daatada iyo xogta iyo maamulkeeda iyo sida xogta loo helaya ah ma aha sidaas daraaddeed waxbarashada si aan sare ugu qaadno heerka isqorista ee wiilasha iyo gabdhaha iyo heerka dugsiyada hoose ee heerka dugsiyada hoose iyo sare haddii aan ka badan hadda maanta aan joognahay in ka badan saddex milyan oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo iskuulka da-di ay gaari lahaayeen gaaray ayaan waxbarasho haysanin shan afar milyan waa la yihaha shan milyan waa la yihaha laakiin waa meesha ugu hooseyso inta kale saddex ilaa shan milyan inta udhexayso arday oo iskuulkii gaartay gabdhay wiilal yaryar oo jidka carada ku beegaya yaa noo jooga waa xoog berri ah oo baaqday dhallinyaradaasi waa khatar berri ah oo dalka iyo dadka soo haysato leanna qofkii haddii aanu maskaxdiisa aanay qaabaysnayn caqligiisu aanu qaabaysnayn garaadkiisu aanu dhisnayn waa khatar khatarahaas in badanoo ka midana waa soo aragnay waa asbaabta keentay wiil yaroo soomaaliyeed ama gabarh soomaaliyeed oo maankeedu uu maran yahay oo waxba aanay ku jirin in lagu shubo orod isu soo qarxiya hooyadaa aabbaha meesha ku jiraan soo dil jannadiaad gelaysaaye in lagu qanciyo oo lagu shubo hadda mas-uuliyadda dowladda saare waxay tahay maanka wiilkaa iyo gabadhaa inay wax fiican ku shubto wax san ku shubto oo muxuuha mustaqbalka ay ayaguna wax isu taraan mujtamacana wax ku taraan meesha marka aan u soconnahay waa qualitiga inuu noocaas noqdo qualitiga qualitiga inuu boorasha furfuri yaqaano oo boorasha xirxiri yaqaana bas ma ah ogoobey amuuroo dhamme waxa waaye waa waa maanka waayo waxbarasho kasta ood ood gaartahay haddii qofku aw maanka uuna u toosnayn waxbarashadiisu nacfi badan ma yeelanayso dhowaan waxaad la socotay dadaaladaas dowladda ayadoo aad bilowday saddex kun oo macalin ayaa la qaatay dowladda soomaaliya waxaa u qorshaysan teeramkan afarta sano ah ugu yaraan toban kun oo macalin oo wax ka dhiga iskuulaadka iskuulaadka dowladda in la qaato waa inta ugu yar haddii kale shan iyo toban iyo labaatan haddii aan gaari karnana ka sii fiican leanna staff student ratiogeena meesha kuma arag laakiin waa aada aada u hooseeya sidaas daraaddeed saddexdii kun oo ugu horreysay maalinood imtixaan laga qaaday soomaali oo dhan loo bandhigay deegaanadao dhan loo bandhigay meel kasta lagu qaaday inta badan dadkii ay soo tartameen oo hadda muxuu ah uu socdo shaqadeedii socoto mar dhow lasoo cayin doono saddexdaas kun tababaraa la gelinayaa haddana dowladdu fursad kale oo tababara ay furay inay waxbartaan sidii ay ardayda wax u bari lahaayeen iyo sidii ardada u qaabayn lahaayeen waa bilow waa bilow yar laakiin waa bilow barako waa bilow fiican maxaa la dhihi jiray waa dhibic biyaha oo badda lagu dhex riday laakiin dhibicdaasi haddaanan aqoonsan oo aanan maxaa ku faanin oo aanan laxa jeclaysan badda dhanna ma aqoonsanin haddaanan dhibicdaas aqoonsan marka dhibicdaas muhiimadda ay leedahay waa muhiimadaas dowladda brioritiskeeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxbarashada in la hagaajiyo waxaan rabaa halkan inaan dib ugu noqdo soomaaliya maanta fursaday haysataa madaxweyne bahda waxbarashada ka soo jeeda oo weligiis waxbarasho maana wax kale aan ka soo shaqeeya ra-iisul wasaare sidoo kale ah oo asigana waxbarashada maana wax kale aanan ka soo shaqeeya wasiir tacliimeed oo asaguna noloshiisa dhan wuxuu yaqaanaba oo ka soo shaqeeyay tacliinta qaar hadda maanta haddii ay tacliinta soomaaliya aan rukumada u dhigi weyno cudurdaar miyaana laga aqbalaya meelaha kale gaabis waa ka keeni karnaa laakiin muddada aan haysanno shaqo u qalanta iyo ka badan inaan qabanaana laga rabaa waana waana qabanayna ilaaheena mustaqbalka waxbarashada soomaaliya aada ayuu u sareeyaa su-aashu waxay tahay mar wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa ka hor inta aanu shirka furmin la kulantay culammada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka kuwaasi oo laga aragtigeliyey sida loo tageyn karo guud ahaan waxbarashada dalka ayaa wasaaradda waxbarashada waxa ay sidoo kale wadaa dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada dalka waxa ayna dhowaan qaaday imtixaanka macalimiinta saddex kun oo ay wasaaraddu doonayso in ay qeyb ka noqdaan horumarinta waxbarashada dalka haddana ay socoto sixitaankii imtixaankii dhowaan ay wasaaraddu ka qaaday lana shaacin doono dhowaan natiijada gudahaan toddobaadkana saaxiibyaal intaaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkana waxbarashadan kusoo qaadanay waxyaabihii looga hadlayay shirweynaha waxbarashada qaranka intaanu barnaamij ceynkana ku kulmi doono toddobaadka xiga waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo waxbarasho horumar leh iyo walaalihiin baa wiiradan ka dhow waalidkeenna wehelkeen iyo walaalihiin baa wiiradan ka dhowro wada dadaalka ha ka walaahin waxyihiina wada jirkiinu soomaali weyno isku duuban waayi maayo wada dadaalka ha ka walaahin waxyihiina wada jirkiinu soomaali weyno isku duuban waayimayno wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabina idigo aan ku wardiyeyna wadankeenu